alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira ayib darsigeenii hore wuxuu ku saabsanaa kitaabu tahaara waxaanu ku bilaabay musanifku raximah llahu tacaala biyaha iyo axkaamtooda anwaacu lmiyah ayaa sheegaya anwaac haye sabcatu toddoba wahiya maau samaa maau albaxr maau nahr maau lbi'ri maau lcayn maau thalj maau lbarad waaye waxaa lagu ururin karaa toddobadaa qaybood laba qaybood haye maa nazla min asama samaa aw nabaca min alard wax samada ka soo degay iyo wax dhula ka soo baxay biyuhu u qaybsamaan ayib aqsaamu lmiyaah aqsaam haye arbacatun طaahirun muطahirun غayru makruhin isticmaaluhu huwa almaa lmuطlaq طaahirun muطahirun makruhun isticmaaluhu huwa almaau almushamasu ayib halif soo dhaaftay makruh makruha qeybta labaad wey daahir waxna daahirinaya isticmaalkooda makruh ya qeybta saddexaad waa maxay daahirun hayru mutahir oo kuwa laftooda daahir u ah laakiin wax kale aan daahirin ahayn waayo kuwa laba qaybood baa hoos imanayay kuwa qeybtaa saddexaad laba qaybood baa ka farcaba haye almutagayir bima khaalata min aaahiraat biyaha isbedelay ee magacii biyanimoba uu ka hadhay wax daahir oo ku darsamay awgii iyo almawl istacmale maxay lagu isticmaalay xadad lagu suuliyey ahaaro faral lagu isticmaalay najaaso lagu suuliyey ayib qismiga afraad biyaha haye almaau najis najis maxaa looga jeeda nidhi ereygaa najis yani ilaahay wuxuu abuuray iyagoo najaasa haye maxaa looga jeedaa najis ta najis way najaasoobeen wey biyaha iyagoo daahiru ilaahay abuuray way najaasoobeen weyaan macnaheeda waaba ka abu yuusuf baa sheegay balag masha allah maau najis loogama jeedo biyo iyagoo najaasa ilaahay abuuray waxaa looga jeedaa mutanajis asalkoodu daahir buu ahaa way najaasoobeen waayo biyo haddaba najaasoobay iyaguna waa laba qaybood buu ihi haye biyo yar oo najaasa ay ku dhacday walow iyo isbedelinbe way najaasoobayaan soo ma biyaha yar waa kuwe wixii qullateyn ka yar foosto wixii ka yar wey hadday najaasa ku dhacdo walow yaanay urtooda iyo dhadhankooda midabkooda bedelin way najaasobayaan buu ihi nooca labaada biyaha najaasoobay waa biyo badan oo najaasa ku dhacday oo isbedelay ay ka ureyso najaasadii ama way ka dhadhamaysaa ama midabkeedii baa ka muuqda alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira waa dersigii afraad ee ka mid ahaa duruusta kitaabka sharaxa ibnuqaasim calaa matni abi shujaac wuxu uhi faslu ee hadakani faslun weeye ay faasilun waa mid kala saaraya baynamaa madaa wamaa sayaati masaa-ishii ka horreysiiya kuwa soo socda fii dikri shayin buu ku saabsan yahay shay sheegistii bimacnaa caddayntii min alacyaani ka mida ashiyaada almutanajisati ee ah kuwa najaasoobay iyo wamaa yaturu wixii daahirgarooba minha xaalow ka midii waxyaabaha najaasoobay bidibaaqi ku daahirgarooba magdinta iyo wamaa laa yaturu waxaan magdinta ku daahirgaroobin waxaynu sheegnay wasaa'ilu tahaara inay yihiin afar waxyaaba wax lagu daahiriyaa ka koowaad wuxuu ahaa biyaha hore uga soo hadlay biyaha ka labaadna waa daabiq waa waxa wax lagu magdiyo ee haraggii neefka baktigaa laga saaray inta lagu xoqo lagu xoodhiyo dabeetana daahiru noqonayo ka saddexaadna wuxuu ahaa turaab ciidda ka afraadna wuxuu ahaa xajarulistinjaa dhagaxa istinjada loo isticmaalo marka halka wuxuu kaga hadlayaa almutahiru athaani shayga labaad ee wax daahiriya oo ah addaabiq ka wax lagu magdiyo waxaanu alan ku sheegayaa hargaha laga saaro xoolaha ama xayawaanaadka baktiyey kuwooda magdintu ay daahirinayso iyo kuwa aanay daahirin ahayn haragga haddii laga saaro xayawaan cunistiisu ay xalaal tahay oo si saxa loo gowracay sidiisaasuu daahir ku yihi laakiin haragga laga hadlaya waa haragga laga saaro xayawaan gowrucuu xalaaleeyo oo aan la gowricin sida geeliya loodii adhigii ama xayawaan gowrucuba aanu xalaalayn sida dameerihii iyo libaaxii iyo shabeelkii iyo waxyaabaha lamidka ah waa harag bakti laga saaray weeye wuxu uhi wajuluudu lmeytati xayawaanka baktiyey hargihiisu kulluhaa dhammaanteed hargaha dhammaantood taturu way daahirgarowdaa bidibaaqi bay ku daahirgarowdaa magdinta la magdiyo sawaaban waxaa isku mida fii daalika xukunkaa dhexdiisa meytatu ma'kuuli laxmi xayawaanka hilibkiisa la cune hilibkiisu uu xalaasha yahay bakhtigiisa iyo wakayri xayawaanka hilibkiisu aanu xalaasha ahayn bakhtigiisu waa isku mid kayfiyatu dabqi kayfiyada halkan maqsuudku uga jeeda wa kayfiyatu dabqi magdinta haraggaa la magdinaya ujeeddada laga leeyahay an yanzica waa inuu siibo oo uu suuliyo ka megdinaya fuduula aljildi haragga waxyaabaha dheeraadka ku ah mima waxyaabaha dheeraadka ku ah ashyaadii yucafinuhu haragga qurminaaya haddii lagu daayo oo min damin dhiiga iyo wa naxwihi dhiigga waxa shabbaha sida hilibkii oo kale bishayin lagu suuliyo shaygaasoo xiriifin hah leh oo carabka haddii la saaro kuleyl laga dareemayo wadaalika ka cafsin weeye waa sida geedka cafaska la idhaahdo alcafsu waa geed shabbaha dhuurta midhihiisana markaa dawo lagu sheego magacyo kalena waa leeyahy walow kaana haba noqdo alxiriifu shayga hahda iyo kulaylka leh ee haragga lagu magdinayaa najisan najaas haba noqdabe wadaalika ka najaasi ka darqi xamaamin xamaamka saaladiis oo kale weeye ama xaarkiisa marka halkan wuxuu kaga hadlayaa xayawaanku haddii uu baktiyo baktigu waa najaas waxa laga soo reebayana wuu inoo sheegi doonaa najaasada marka waxaa soo gelaya oo ka mid ah haraggii xayawaankaas markaa suurtagal ma tahay xayawaankaa bakhtiyey haraggiisa in la daahiriyo markii hore najaas baahae daahir laga dhigo waa suurtagal buu yidhi oo xayawaanka bakhtiyey haraggiisa waa la daahirin karaa weliba daahirkiisa iyo baatinkiisa intan muuqatee la xoqay iyo inta ka hoosaysay haddii la jeexo soo baxaysa intuu way daahirgaroobayaan wuxuu sheegay arrintaa inay ka siman yihiin xayawaanaadka oo dhami xayawaanka uu hilibkiisu xalaashaya haddii si saxa loo gowraco bakhtigiisa haragga laga saaro waa la daahirin karaa xayawaanka bakhtigiisu waxaan u jeedaa hilibkiisu aanu xalaasha ahayn sida libaaxi iyo shabeelki iyo dameeri iyo waxyaabaha noocaas iyaga laftoodana haragga laga saaro waa la daahirin karaa waxaa haddaba lagu daahirinaya waa maxay waxaa lagu daahirinayaa waa dibaaq wax la dhaa in la sameeyo magdin xoorinna waa la odhan karaa marka magdintu waa maxay waa in haraggii neefka bakhtigaa laga saaray waxyaabaha haraggiisa dheeraadka ku ah waa in laga suuliyo o laga xaquuqo waxyaabahaas waxaa ka mid a dhiiggii waxaa ka mid a wixii hilib dheeraada ku hadhay tusaale ahaan waxaasoo dhan in laga suuliyo weyaan magdintu waxa magdinta lagu samaynayo ee lagaga suulinayaana waa inuu noqdo wax hah iyo kulayl leh oo meeshii markaa inay qurunto hadhow toole u diidaya waxyaabaha carabka marka la saaro hahda leh waxaa ka mid a geydhaha waa geedkan maraaga midhihiisa waxaa kaloo isagu inoo sheega alcafs geed la yidhaahdo galoolka laftiisa maydhaxdiisoo kale waa kulaylka iyo hahdaa way leedahay kuwan waa tusaale unuu sheegaya waxaa ka mid a saasoo kale shimbiraha xaarkooda shimbiraha xaarkooda uu kululya oo icid weye haddii lagu xaquuqo haragga wixii dheeraadka ku ahaa ee hadhow toole inuu qurmay qurmo sababaya oo dhan ayay ka suulinayaan waxaa kaloo inoo sheegay shayga haragga lagu magdinayaa inaanay shardi ahayn inuu isagu daahir yahay ee shay xataa najaasa lagu magdin karo waayo magdinta ama xoorinta maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahay waa in waxyaabaha dheeraadka ku ah ee inuu qurmo hadhow sababaya in laga suuliyo laga biyo weye oo kollayba haraggu wuxuu u baahanaya marka magdintaa lagu sameeyo dabadeed in la maydho ilay marka hore najaas buu ahaa oo shaygii lagu magdinaayey markuu wixii najaasadaha la kulmo isagii baa najaasoobaya oo haraggii dib uu najaasaynaya ha magdiye laakiin dib buu u najaasaynaya haddii shay najaasa lagu magdiyena dee shaygaa najaasadiisa waa ku taalla oo marka magdinta la dhameeyo kadib inta aan la isticmaalin haraggii najisnimadiibuu ka baxay oo magdintu ay ka saartay laakiin wuxuu noqonayaa mutanajis sidii mare najaasooday oo kale marka in la maydho magdinta dabadeed intaan la isticmaalin ayaa waajiba waayo magdintu inay daahirisay araggii maxaa lagu garanayaa inay daahirisa waxaa lagu garanayaa haddii biyo lagu rido waa inaanu qurmin haraggii marka la magdiyo haddii biyo lagu rido oo biyaha lagu riday ama qoyntaa la qooyey ay qurmiso macnaheedu lama magdin weeye laakiin magdinta dabadeed haddii biyo lagu rido uu qurmi waayo taas waxay calaamad u tahay iyo astaan inay magdintu daahirisay oo wixii markaa xumaa o dhan ay ka jirtay wuxuu yihi wa kayfiyatu dabqi maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahay magdintu an yanzica dabqigu ama magdintu waa inay suuliso fuduula aljildi haragga wixii dheeraad ku ah mima ashyaadii ka mida yucafinu haragga qurminayo min damin dhiiga iyo wanaxwihi dhiigga wixii shabaha sida hilib ku hadhay oo kale bishayin waa in lagu suuliyo shaygaasoo xiriifin haha leh wadaalika ka cafsin sida geedka cafiska leedha wey walow kaana haba ahaado alxiriifu shayga hahda leh ee lagu magdinaya najisan mid najaasa ha noqdo wadaalika ka najaastii ka darqi xamaamin xamaamka xaarkiisoo kale weeye ka darqi tayrin hadduu odhan laabay kasii fiicnaa lahayd shimbir xaarkeed kafaa bidabqi magdinta waa ku filan tahay arrintaasi walow kaana alxiriifu haba noqdo ka hahdale ee lagu magdinaya najisane ka darqi xamaamine kafa waa ku filan yahay fi dabqi magdinta ilaa jildal kalbi wuxuu sheegaya haddaba xayawaanaadka qaarkood oo haragooda magdintu aanay daahirin ahayn oo laga soo reebayo ilaa jilda alkalbi hore wuxuu inoo soo yidhi wajuluud lmeytid soo maaha hargahaasuu ka soo reebayaa haragga ayga iyo ka doofaarka wuxu uhi ilaa jilda alkalbi ayga haraggiisa mooyaane iyo walkhinziiri iyo doofaarka haraggiisa mooyaane iyo wamaa shayga tawalada dhasha minhumaa labadooda ka dhasha macnaa labadooda ay iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood ka dhasha maca xayawaanin daahirin oo xayawaan daahira ay iska dhalaan waxay iska dhalay tusaale ahaan ay iyo dacawo ama waxaa iska dhalay doofaar iyo sac tusaale ahaan iyaga ayuunbuu la xukumaya falaa yaduru daahir garoobi maayo bidibaaqi ma magdintaa la magdiyey ku daahir garoobi maayo marka sideedaba magdintu waxay daahirisaa xayawaanka markuu noolaa daahir ahaa mid hilibkiisa la cuno ha noqdaa mid aan hilibkiisa la cunin laakiin xayawaanka markuu noolaaba najaasta ahaa markuu dhintana najaasadiisi waa sii kordhaysa marka haraggiisa magdintu u daahirin mayso xayawaankaas aanay magdintu daahirin waxaa ka mid a ayga ayga haraggiisu magdin ku daahir garoobi maayo waxa isaguna la mid oo ay idhaahdaan waaba kasii daran yahayba doofaarka waxaa la xukuna wixii ay labadoodu iska dhalaan wax wanaagsani labadaa ka dhex dhalan maayo waxaa kaloo la xukuma waxa labadaa midkood iyo xayawaan daahiri ay iska dhalaan oo dhasha marka laga warramaayo xagga najaasada dhashu waxay raacdaa labada iska dhalay kooda xun saasoo kale xagga cunista xayawaan xalaala iyo mid xaaraan hadday iska dhalaan ka xaaraantaabuu la xukum noqonaya xagga najaasada xayawaan daahir iyo xayawaan najaasa hadday iska dhalaanna kaa najaastaabuu la xukum noqonaya oo u raacaya wa cadmu lmaytati buu yihi baktiga laftiisa iyo wa shacruhaa iyo dhogorta baktiga najisun weeye ay kulli min waa mid kastoo labooda ka mid waa najaas wakada almaytatu baktigiina waa sidaas aydan ku noqoshay wakada almaytatu baktigiina aydan ku noqoshay najisatun weeye wa uriida waxaa loola jeedaa biha bakti waxaa loola jeedaa azaa'ilat lxayaati ka noloshu ay ka suulshay ama taa ay noloshu ka suulshay ee bikayri dakaatin sharciyatin gowrac ay shareecadu ogoshahay waxaana inay kaga suulshay walaa yustathnaa la soo reebi maayo xiinaidin markaa janiinu lmudakaati neefka la gowracay uurjiifkiisa idaa kharaja hadduu soo baxo min baطni umi caloosho iyaduu ka soo baxo meytan isagoo baktiga lianna dakaatahu maxaa yeelay gowriciisu fii dakaati ummihi ay bidakaati ummihi hooyadii gowraceeda ayuu ku ahaaday oo sabab u ah wakadaa saasoo kale waxa ahaaday khayruhu uurjiifka kaaan ahayn oo min almustanayaati waxyaabihii lasoo reeba ah ee almadkuurati lagu sheegay fi lmabsuutaat kutubta dhaadheer marka wuxuu leeya xayawaanku hadduu baktiyo waxaa najaasa laftiisu waa najaas geeskiisu waa la mid raafkiisu waa la mid qoobkiisu waa la mid waxaasoo dhami waa najaas waayo marka hore dee naf baa ku jirtay meelahaas oo ka baxday dhogortiisa iyo timihiisa noocyada kala duwan oo dham iyaguna waa najaas buu leeyahy markaasuu haddana hi wakada almaytatu aydan najisatu oo min baabi cadfi alcaam cala alkhaas oo xayawaanka baktiyey laftiisa iyo dhogortiisu inay najaas tahay markuu sheegay ayaa haddana wuxuu sheegay xayawaanka baktiyey dhammaantiiba inuu wada najaas yahay waxaa kaloo inoo sheegay bakti maxaa la dhaha shareecadu maxay bakti u taqaan bakti waxaa dhaha zaa'ilatu lxayaati waa xayawaanka noloshii ay ka suushay oo bimacnaa naftii ay ka baxday bikayri dakaati sharciyati gowrac sharciya waxaana inay kaga baxday ee bikayri dabxi sharciyin xayawaankii haddaan laba gowricinba oo nafta ay ka baxdo waa bakti haddii la gowraco oo gowrac sharciya aan la gowricinna waa bakti oo haddaanu gowracuba xalaalayn dee gowrac waxba u tari maayo doofaarkii haddii la gowraco waxaan ujeedaa haddii la gowraco dameerkii libaaxi haddii la gowraco shabeelkii haddii la gowraco waa bakti ee gowraca la gowracay gowrac sharciya maaha waxaa la mida xayawaankii gowrucu xalaaleynaya haddii la gowraco laakiin si sax aan loo gowricin oo qof baa gowracay muslim aan ahayn ahlulkitaabna aan ahayn isaguna waa bakti waxaa la mida qofka gowracay haddaanu si saxa u gowricin oo haddii tusaalaan laf lagu gowraco xayawaankii amaba se lagu gowraco ciddi xayawaankaas isaguna waa bakti weeye falaa istathnaa xiinaidin janiinu lmudakaati waaye haddaba waxaa la isweydiin karaa neefka riman ee caloosha wax ku sida haddii la gowraco neefkii yaraa calooshi ku jira wuu dhimanaya markaa kaasi ma bakti baa oo ma laga soo reebayaa baktigaa uu sheegay uu yidhi azaa'ilu alxayaati bikayri dakaatin sharciya mee lagama soo reebayey buu ihi oo kaasi isagu waa gowracanya uurjiifooyadii ku gowracan weeye oo marka neefkii weynaayo calooshi ku sidee la gowraco gowracaasaa isagana gawrac u noqonayo nebiga calayhi salaatu wasalaam yihi dakaatu ljaniini dakaatu ummihi uurjiifka gowriciisu gowraca hooyadiibuu ku xaasilaya waa kuwa soomaalidu yidhahda halkaa marka la marayo shaafici midi dheera oo mididii neefkii weynaa lagu gowracay baa ayaa kii yaraana gowracaysa buu yihi warkani waruu shaafici iskala yimi maaha nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas yidhi laakiin maxaa shardiya waxaa shardiya marka neefkii weynaa la gowraco kii caloosha ku jiray isaga oo baktiyey waa inuu soo baxo isagoo nool hadduu soo baxo haddii la gowraco ayuunbuu xalaal noqonaya haddii kale bakti buu noqonaya waa inuu caloosha hooyadii ku dhintay oo gawricii waxa weeyaan hooyadii la gowracay dee sidaa muuqata sababtii waxa weeyaan uu u dhintay waaye waxa kaloo la soo reebahayn buu yidhi oo baktiga aan gelahaynba waxyaabo kaloo lagu sheegay kutubta dhaadheer sida tusaalahaa neefkii dee la qaban kari waaye la toogtay oo kale toogashadaasaa isagana gawracu noqonaysa oo bakti noqon maayo ama neefkii jarka ka dhacay meeshii laga gowrici lahaaba ay laalaaday isagana waa la dhaawacayaa uuna dhaawacaas hadduu u dhinto dhaawacaasa markaa gawracu noqonaya uma stanaa wuxuu leeyay ibnuqaasim uma stanaa wuxuu soo reebay abu shujaac bishacri lmeytati baktiga dhogortiisa wuxuu ka soo reebay qowlahu uu yidhi ila alaadamiya ibni aadamka mooyaane ee fa ina shacrahu bani aadamka dhintay timihiisu daahirun weeye ka meytatiisa meydkiisuba uu daahir u yahay marka markuu sheegay baktigu inuu najaas yahay dhogorta baktiga iyo timihiisuna inay najaas yihiin wuxuu ka soo reebay buu yidhi bani aadamka bani aadamku markuu dhinto dhimashadu ma najaasayso gaal iyo muslimkuu doonaya baa noqd ilahay baa subxana watacala hi walaqad karamnaa bani aadama bani aadamka waanu karaamayna bani aadamkii ilaahay uu karaameeyey baa laftiisu najaas tahayna lama odhan karo najaasada ilaahay uu gaalada ku sheegay uhi inama almushrikuuna najasna ma aha inuu jirhkoodu najaas yahay waa xagga caqiidaday ka xunyi weeye inaanu jirhkoodu najaas ahayna waxaa u daliila qaarkood nebigu masaajidku ku xidhay maxaabiisaan loo soo qabtay dee najaasiinu masaajidkama soo geliyeen waata kale ninka muslimka waxaa loo baneeyey gabadha yuhuudiyadda ama kiristaankaa inuu guursado haddee najaastaa inuu guursadaa may bannaanaateen marka timaha bani aadamku meydkiisa kale ayay la xukumiyeen meydkiisuna najaas maaha buuri marka halkaa uu leeyahay timaha baktiga bani aadamku ka soo reebay waxay ahayd inuu yidhaahdo baktiga najaasta ah ayuu bani aadamka ka soo reebay bani aadamka markuu dhinto timo iyo meelihiisa kale toona najaas maaha faslun fii bayaani maa shaygiibuu u fasal yahay yaxrumu isticmaaluhu isticmaalkiisu uu xaaraan yahay oo min alawaani ka mida weelalkii iyo wamaa yajuusu weelka isticmaalkiisu uu bannaan yahay fasalkani nusaqa qaarkood waa ka maqan yahay walihada sharaxa khatiibu shirbiini abushujaaca uu saaray oo kale kuma yaalo weelku dahaarada ka mid maaha laakiin wasaa'ilu lwasaa'il weeye wa wax lagu daahiriyo waxaa ka mid a biyahaasaynu sheegnay biyihiina waxay u baahan yihiin meel godan oo dee lagu shubto marka mar haddii laga hadlaayay tahaaradii waxa wax lagu daahiriyana biyuhu ay u horeeyaan weelkii baa laga hadlay ila biyihii baa weel u baahane marka weelka keebaa la isticmaali karaa keebaa si aan la isticmaali karin wabadaa waa bilaabay buuhi bil awali buu ku bilaabay oo bil awali ka hore oo aka isticmaalkiisu uu xaaraan yahay ayuu ku bilaabay ila maa yaxrumu isticmaaluhu iyo wamaa yajuusu soo labadaa maaha ka horuu ku bilaabay oo aka isticmaalkiisu uu xaaraanta yahay faqaala wuxuu yidhi abuu shujaac walaa yajuusu ma banaana fii kayri daruuratin daruura iyadoo aanay jirin lirajuli nin uma banaana aw imra'atin ruux dumaran uma banaana isticmaalu shayin shay isticmaalkii shaygaasoo min awaani dahab dahabka weelka laga sameeyey ay walfidati fidada weelka laga sameeyey laa fii aklin cunis inuu ku isticmaalaa uma banaana walaa fii shurbin cabis inuu ku isticmaalaana uma banaana walaa hayrihima waxaan cunis iyo cabis ahayn inuu ku isticmaalaana uma banaana sida inuu ku weysaysto ama inuu tusaalaan wax ku shubto raashin oo kale inuu dharka ku maydho uma banaana wakamaa yaxrumu isticmaalu maa dukir wakamaa yaxrum siduu xaaraan u yahay isticmaalu maa dukir kaa la sheegay isticmaalkiisu kaa la shoogaa weelka dahab ka samaysan ama fido ka samaysan yaxrumu waxaa xaaraana itikaadu in la samaysto o la yeesho min gayri isticmaalin iyadoo laba isticmaalayn fil asax yaxrumu waxaa xaaraana aydane alinaau weelka almatliyu ee lagu dheehay bidahabin dahab lagu dheehay dheehaysa dahab laga dhigay lagu rinjiyeeyey aw fidatin ama fido lagu rinjiyeeyey in xasala waa hadduu ka go-aayo min atalaa'i rinjigaas shay un shay bicardihi cala annaar ee cinda cardihi cala annaar marka dab waxa weeyaan la saaro halka wuxuu kaga hadlayaa weelkii wuxuu sheegay weelku inuu laba u qeybsamo mid isticmaalkiisu uu xaaraan yahay iyo miduu isticmaalkiisu bannaan yahay waxaanu horsheegay buu ihi ka isticmaalkiisu uu xaaraanta yahay sababtu uu horsheegeena waa maxay leannu isaga ayaa yar oo ka isticmaalkiisu uu xalaashayahe uu bannaan yahay baa badan shaygana xagga uu ka koobmaya hadiyo jeeraale lagaga yimaadaa oo weel oo dhan wuxuu doonayaa ka samaysnaadee waxaa asal o ah isticmaalkiisu inuu xalaal yahay in kooban oo shareecadu ay diiday oo ay ka soo reebtay mooyaane marka inta isticmaalkeedu uu xaaraanta yahay way koobanta oo wax la koobi karoo la sheegi karo wey inta isticmaalkeedu xalaasha yahayna wax badan oon la koobi karin weelka waxaynu odhan karnaa wuxuu noqonayaa afar midkood inuu ka samaysan yahay dahab inuu ka samaysan yahay fido inuu ka samaysan yahay waxaan dahab iyo fido midnaba ahayn inuu isku jir yahay tusaalahaan uu ka samaysan yahay dahab iyo wax kale ama fido iyo wax kale inuu ka samaysan yahay dahabku haddaanu ka samaysnayn dahab iyo fido oo aanay weelku haddaanu dahab iyo fido ka samaysnayn midkoodna midkood wax ka midiina aanu samayskiisa ku jirin waxaa asala inuu xalaal yahay hadduu dahab ka samaysan yahay ama khaalisa ama fido badhax tiranu ka samaysan yahay isticmaalkiisu waa xaaraan hadduu hadduu ka samaysan yahay dahab iyo wax kaloo isku jirana waa xaaraan dahabku haba yaraadabe xaajaba ha keentabe hadduu ka samaysan yahay fido iyo wax kale oo aan dahab ahayn oo isku jirana isaga tafsiil baa gelayo axkaam kala duwan buu yeelanaya marka wuxuu yihi ma banaana haddaanay daruura keenin in la isticmaalo dahab ama fido ka samaysan dahabuna ama fidowna ama tusaalahaan dee labadooda isku jiraa haddaanay daruura keenintaa waxaa meesha ka baxaya hadday daruura keento daruuradu wixii xaaraana bay xalaal ka dhigtaa weelka noocan iyaanu u banaanayn rag iyo dumar midnama u banaana bui lirajulin aw imraatin oo dahabka xidhashadiisu dumarka waa u banaantay laakiin weelka ma samaysan karaan isticmaalka noocyadiisoo dhan baan banaanayn oo in wax lagu cunaa ma banaana in lagu cabaa ma banaana in weyse laga dhigto in dharka lagu meedho laga dhigto mid raashinka lagu shubta in laga dhigto midnama banaan isticmaalkiiso dhan baa banaanayn xadiidku wuxuu ku soo arooray in wax lagu cuno oo lagu cabo xadiidka saxaynka ku yaala isticmaalka kalena culimmadu waa uga qiyaas qaateen waxay culimmadu isweydiiyaan sababta loo diiday waa maxay waxay leeyihin sababta loo diiday waxa weyaan kibir baa ka dhalanaya qofku weelku wax ku cunayay ku cabayey ama wax ku shubanaya ama dharab ku meedhay hadduu dahab ka dhigo kibir buu ka qaadaya waata kale arrinta noocaasi qalbi jabin bay ku noqonaysaa dadkii fuqarada ahaa waxay odhanayaan sidii waraabaa laga sheegayey ragna orod iyo ayaanbu ku gaari waaye ragna waxa weeyaan dabaday saarsaarteen dabaday ku wadheen markuu daayeerka dabada cas arkay buu saayidhaa layidhi markaa ninkii faqiirka ahaa ee weel balaa ama wuxuu cunaba laa muxuu odhanaya ragna weel dahab iyo fidaaba wax ku cunayaan anuna waxaan cunaan laay xataa dadku inay snacaan oo colaad iyo dhibaato ay dhexdooda ka dhacday arrintaasi sababaysa waayahay yaanu qofku waxna ku cunin waxna ku cabin yaanu isticmaalinna laakiin ma iska samaysan karaa weel dahab ka samaysan ama fido ka samaysan maya buuri wakamaa yaxrumu isticmaalu maa dukira yaxrumu itikaadu min gayri isticmaalin koob dahab ka samaysan guriga iskama dhigan karti ama bilaydho ama dusuud dahab ka samaysan ama fido ka samaysan qaacidada fiqiga waxay leedahay maa xaruma isticmaaluhu xaruma itikaadu wixii inaad isticmaasho aan lagu ogolayn inaad samaysatana laguma ogola oo qalabkan muusiga la idhahdo isticmaalkiisa waa xaaraan iqtilaagiisa iyo dhaqashadiisa iyo guriga in layska dhigto iyadoo laba garaacanayna iyaduna ma banaana waayo leanna waa albaab fitnoo qofku isku furay weeye maalinunbuu ku ciiri karaa hadduu dhigto weelka noocaasa uu samaysto waxaa kaloo xaaraana buu ihi sida weelka dahab ka samaysan ama fido ka samaysan uu xaaraan u yahay weelka wax kale ka samaysan laakiin dahab lagu dheehay ama fido lagu dheehay oo dheehiisaa dahab laga dhigay ama fido laga dhigay goorma ayuu kaasi xaaraan noqonayaa waa haddii marka dabka tusaale ahaan la saaro wax dahabkii ka mida ama fidadii ka mida ay ka soo go-ayaan oo ay ka dhalaalayaan markaasuu xaaraan noqonaya weliba waxaa ka soo go-aya wax maal noqon kara waa inuu yahay haddii kale waa kalcadam waxaan jirin oo kale weeye wayejuusu waxa bannaan buu ihi isticmaalu inaa'i hayrihima dahab iyo fido waxaan ahayn weelka laga sameeyey ee hayri dahabi walfidati fidada iyo dahabka waxaan ahayn oo min alawaani weelashiia annafiisati ee qaaliga ahaa wadalika kainaa'i yaaquutin waa sida dhagaxa yaaquudka la dhahayo zabarjadka iyo marjaanka iyo kuwa la midkaa weelka laga sameeyey wayaxrumu waxaa xaaraana alinaau baa xaaraana weelka almudabab lagu karay bidabatin karniin ama raga bidabati fidatin fido ragcaddeed dabadaasoo kabiiratin mid weyna curfan markaa caadada dadka lagu miisaamo oo liziinatin qurux awgeed loogu kabay fa in kaanat haddii ay tahay dabadaasi waxaa weelka lagu ragcay kabiiratan mid weyn oo lixaajatin baahi keentay awgeed weelkaa loogu ragcay jaaza waa bannaan yahay isticmaalu linaa weelkaa isticmaalkiisu maca alkaraahati karaaha iyadoo lala qabo aw sagiiratan aw kaan hadday tahay ragcaddaa fidada ah sagiiratan mid yar curfan marka miisaanka curfiga la saaro oo liziinatin qurux awgeedna weelkaa loogu ragcay kurihat waa la karaaha aw lixaajatin way yar tahay oo xaaje iyo baayi keentay awgeed baa weelkaa loogu ragcay walaa tukrahu lama karo ama dabbatu dahabi ragcaddii dahab ka samaysnayd miya ama dahab xaggii ka ahayd taxrimu waa xaaraan iyadu muطlaqan iyadoon la kala reebreebin kamaa saxaxahu nawowiyu sida nawowi wuu sax ku sheegay waana sida muctamadka fi lmadhab halka wuxuu kaga hadlayaa waa inaga nidhi nooca afraad waa weel isugu jira dahab iyo wax kale ama fida iyo wax kaleu isugu jira guudaan horta wuxuu sheegay weelka dahab iyo fida midnaba aan ka samaysnayn inuu xalaal yahay walow wax qaaliyabaa ka samaysnaadabe shay qaaliyabaa ka samaysnaaday waa ka yidhi kainaa iyo aquutin kadib wuxuu u yimi noocii afraad oo ah waxa isugu jira dahab iyo wax kale ama fida iyo wax kale isugu jira wuxuu yidhi markaa weelka la ragcay ee waxa lagu ragcay uu yahay lagu karay fido fidadaa lagu ragcay oo weyn marka curfiga iyo caadada dadka la eego dadku ay markay saa u eegaan ay odhanayaan weelkan fido weyn baa lagu ragcay distidan ama ama koobkan ama galaankan sababta loogu ragcayna ay tahay qurux raadin waa xaaraan iyadu ooma banaana waayo nebigu calayhi salaatu salaam weelka fidada ka samaysan waa diiday dee weelkana qayb fidaa baa ku jirta wax baayo oo keenteyna ma jirta ragcadda noocaas qurux raadin baa loogu ragcay haddii ragcadda fidada ee weelkaa la saaray ay tahay mid weyn laakiin ay xaaja keentay iyadu waa bannaan tahay buuhi laakiin waa makruuhun hadday tahay ragcaddu mid yar oo quruxdoon awgeed loo loo yeelay iyaduna waa makruuh hadday ragcaddu tahay mid yaroo xaaja ay keentay baahi keentay oo weelkaasaa wax kale lagu ragci karin makruuh maaha taas weelka waxaa ku jiraa ragcada noqda ama wax qayb kaleba ha noqdee hadduu dahab ka soo jeedo dahab uu yahay isagu waa xaaraan mutlaqan iyadoon la kala qaadqaadin dahabku ha weynaado ha yaraado xaaja ha keento xaaja yaanay keenin quruxdoon awgeed aloogu sameeyo dahabku isagu kala reebreebis ma leh oo maxaa dahabkiiyo fidada loo kala duway waxaa loo kala duway dahabku asalkiisi buu iskaga baaqi yahayoo daliil wax ka soo reebay ma jiro fidadase nebiga calayhi salaatu wasalaam koobkiisii markuu jabay wuxuu markaa ku ragcay ragcad fida ah markaa dee ragcad yarna way ahayd xaajana way keentay halkan maxaa ka soo baxay weelka ma lagu ragci karaa fido qayb fida ah tafsiil baa ku jira waynagii nidhi haddaynu soo koobno waxaa la eegayaa ragcaddu ma weyn tahay ma yartay weynaantii yaraantana curfigaa loola noqonaya ma qurux baa loo looga jeedaa mise xaajaa keentay marka afar baa ala ka soo baxaya hadday ragcaddu weyn tahay oo qurux looga jeedo waa xaaraan buuri hadday weyn tahay oo qurux aan looga jeedina xaaja keentay way bannaantay laakiin waa makruuh waayo dee ta weyn waa laga maarmi karaa xaaja oo in yarbaa xaajada dabooli karta hadday ragcaddu yar tahay fidadaay oo qurux looga jeedana waa makruuh hadday yar tahay oo xaaja ay keentayna waa jaa'is ragcaddu hadday dahab tahayna ha weynaato ha yaraato quruxa looga jeedo xaaja ha keento ma bannaana buuri faslun fi isticmaali aalati siwaak geed geed cadayga aaladii ama qorigii laga jaray isticmaalkiisa ayuu fasalkani ku saabsanyay waxaad kala odhan kartaa fi isticmaali aalati siwaak cadayashada qalabka loo isticmaalo isticmaalkiisa iyo adeegsigiisa ayuu fasalkani ku saabsan yahay asiwaak waxaa lagu cadayanaya laftiisa waa la idhahdaa cadayashada lafteedoo istiyaak ah iyadana siwaak waa la idhahdaa luqatan cadayashadu waa addalku oo in afkii wax la marmariyo aalatu waxaa la marmarinayo laftiisa ee qoriah ama burusha ama wax kalaana siwaak waa la dha luqa ahaan labadaba sharcanna isticmaalu cuudin wanaxwi fi lasnaan waa in qori iyo wax shabaha ilkaha lagu isticmaalo iyo wamaa xawla waxa ilkaha ku hareereysan sida ciridkii oo kale liidhaabi tagayur wanaxwi biniya si isbedel ilkaha ku samaysmay meesha looga saaro iyo wax isbedelkaasi shabaha iyadoo niyana ay la socoto wuxuu ihi wahuwa cadayashadu min sunan ilwuduu weysada sunnayaasheeda mid ka mida weeye waana sunna ficliya wax la samaynayo wax lagu dhawaaqaya maa waana sunna khaarija can ilwuduu waa sunno weysadii ka baxsan ramli oo kale wuxuu yidhi inta aanu faraxalan ayuu horta cadayanaya markaa si uu sunno u noqdo ajar uga helo dee niyu u baahan yahi ila weysadii uu ka horeeyahay oo niyada weysadu kuma fileen ibnu xajar alhaytami isagu wuxuu yidhi mee markuu faraxasho ayuu cadayanaya oo weysada gudaheedu ku jiraa markaa cadaygu sunnayaasha daakhilkaabuu ka mid yahy sida muctamadkiina fi lmadhab waxa weeye inuu ka mid yahay min sunan alficliyati alkhaarijati can ilwuduu sunnayaasha ficilka ah ee weysada ka baxsan marka waaba sunna u horeeyaa la odhan karaa sunnayaasha ficligaa ka mid a wayuطlaqu waxaa loogu yeedhaa siwaaku cadayga aydan calaa maa yustaaku bi waxa lagu cadayanaya laftiisana siwaak waa la idhahdaa buuli inaga nidhi cadayashada lafteeda siwaak baa la dhaha waxaa lagu cadayanayna siwaak baa la dhaha waxaa lagu cadayanayo min araakina qoriga geed cadayga laga jaray iyo wanaxwihi wixii shabaha wuxuu markaa tilmaamay in la cadaydo asunayaasha weysada inay ka mid tahay waana sunno weysada ka baxsan weysada ka horeysa walihaada niyo gooniye bay u baahan tahay waxaa kaluu tilmaamay magaca asiwaak cadayashada lafteeda in la idhahdo waxaa lagu cadayanayana in asiwaak la dhahdo waxaa lagu cadayanaya ha noqdo mid laga jaray geedka cadayga loo yaqaan ama mid kale laga jaray oo geed in lagu cadaydaa cadayashada shardi uma aha yaxsulu bikuli khashinin daahirin yuziilu qalxa shay kasta oo daahira oo adag oo isbedelkii ilkaha ku yimi suulinaya ayay cadayashadu ay ku xaasilaysa doo xataa qofku maro qaato ilkihiisa u ku masaxo ama qof kale farti ninkuu islaantiisii buui farta ii dhibo farteedii ku cadayda ama iyadaa fartiisii ku cadayatay cadayashadu way xaasilaysa waayo fartu ilkii waxbay ka jaraysa laakiin qofku hadduu fartiisa ilkihiisa marmariyo taasi cadayasho noqon maysa bay yidhahdeen oo qofkii qeyb isagii ka mida inuu ismarmariyo taa cadayasho lama yidhaahdo waxa lagu cadayana geedkaa cadayga aynu u naqaano qoryaha laga soo jaray baa u fiican wuxuu ihi wasiwaaku waa isticmaalu cadayga isticmaalkiisu mustaxabu waa sunna fii kulli xaalin xaalad kasta walaa yukrahu lama karaho tanziihan ay karaahata tanziihin ilaa bacda zawaali zawaalka dabadi mooyaane lisaa'ibi xaalo u sugnaaday kii soomanaa ama yukrahu waa loo karahaa lisaa'ibi kii soomanaa baa loo karahaa bacda zawaalka fardan aw naflan sawaan waxa isku mida kaana haya sawmuhu kaa sooman soomkiisu fardan soom faralah aw naflan ama soom sunnaa watazuulu way suulaysaa alkaraahatu karaahadaa qofka sooman waktiga duhurka wixii ka dambeeya loo karaahay cadayashada biguruubi shamsi bay ku suulaysaa markay qoraxdu dhacdo mar hadday qoraxdu dhacdo soomka u dhamaado marka waa iska cadayan karaa wakadaa bilmowt hadduu dhintana waa la mid wakhtaara wuxuu doortay annawowiyu cadam alkaraahati xataa qofka sooman duhur dabadi inaan cadayashada loo karin mutlaqan cidnaba inaan loo karin xaalnaba qabla zawaal iyo bacda zawaal inaan la karin saasuu doortay wa huwa asiwaaku cadayashadu fii halaathati mawaadica saddex meelood ashaddu waa daran yahay istixbaaban xagga sunnanimada xaalad walba waa sunne laakiin saddex xaaladood baa in la cadaydaa sunanimadeedu si adkaataabuul min hayriha xaaladaha kale waa ka daran yahay alawalu axaduhaa buu isagu yihi alawalu baa fiicnayd axadu ay axadulmawaadici saddexdaa meelood midkood cinda tagayuri ilfam waa afku markuu isbedelo oo min asmin oo isu bedelo aamus dheer awgii qiila waxa la yidhi huwa asmigu sukuutun طawiilun weeye aamus dheer qiila waxa la yidhi huwa tarkulakl waa inuu qofku cunista iska daayo qofku haddaan waxba cunin afkiisu wuu isbedelaya hadduu in badan aamusnaano afkiisu waa isbedelaya wa inamaa qaala wuxuu yidhi abi shujaac wagayrihi liyashmala tagayura alfam bigayri asmin liyashmala suu u koobsado tagayura alfami afka isbedelkiisa bigayri asmin aamus waxaan ahayn uu isla bedelo oo hurdana aan ahayn dee hurdada iyada gooni buu sheegi doonaa waa maxay waxaan aamusna aan ahayn hurdana aan ahayn ee afku uu isla bedeli karaa wadalika kaakli dii riixin waa sida wax ur leh cunistii kaakli dii riixin karihin mid ur qarmuun leh cunistii oo kale weye oo min thuumin toona wa basalin basala iyo wahayrihima labadaa kuwa aan ahayn sida kuraafkii oo kale iyo wathaani mawdica labaad ee sunanimada cadayashadu ay sii adkaataa cinda alqiyaami ee alistiqaadi oo marka laga tooso mina nawmi hurdada wathaalithu mawdica saddexaad ee sunanimada cadayashadu ay sii adkaataa cinda alqiyaami oo marka loo kaco ila salaati salaada fardan aw naflan sabaa waxaa isku mid a kaanat aataya salaadaasi fardan salaad farala aw naflan ama sunna ahaataya wayataakadu buu yihi cadayashadu waa sii adkaataa sunanimadeedu aydane fii hayri halaathati saddexdaa meelaaan ahayn saddexdii almadkuurati ee la sheegay oo mimaa hayrkaasoo ka mida kuwii huwa isagu madkuuru mid lagu sheegaa fi lmutawalaat kutubta dhaadheer wadalika qira'ati lqur'an marka qur-aanka la akhriyo kale in la cadaydo sunanimadeedu waa sii adkaanaysa wasfiraari ilasraar iyo markay ilkuhu tusaale ahaan casuus yeeshaan wa yusanu waxaa la suneeyaa sunayaasha cadayashada waynu iman doonaaye wuxuu sheegay in la cadaydaa inay sunno tahay xaalad walba isagoo taagan isagoo fadhiya isagoo jiifa xaal waxaa la dhahdaa maa caleyhi linsaan min khayrin aw sharin waxa insaanku uu ku eedanya uu ku sugan yahi oo xun ama wanaagsan marka fii kulli xaalin fii kulli zamaanin buu u jeedaa wakti kasta in la cadaydaa waa sunna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakti walba waa cadeeji waxaa kaloo aswaakum iطhaaratu lilfami mardaatu lirab oo wax afka nadiifinaya cadeeshadu ilahayna subxana wa tacala raali gelinaya walaa yukrahu lama karaho karaahata tanziih karaaho aan xaaraantimayn looga jeedin ee hufid looga jeedo qofka waxyaaba aan wanaagsanin laga hufayo lama karha buuri ee tana wuxuu ka soo reebay wakti la karho oo wuxuu ihi ilaa bacda zawaali zawaalka dabadi mooyaane markay qoraxdu samada bartankeeda xaggaa u dhacda ay uga suusho oo waktiga duhurka uu soo galo markaa waa la karhaa in la cadaydo laakiin yaa loo karhaa ma dadkao dhan maya waxaa loo karhaa lisaa'imi qofka sooman ayuu yidhi soomkiisu ha noqdo faral ama sunno ha noqdo laakiin axaadiida ku soo aroortay dadka soomani inay gelinka hore cadayn karaan oo gelinka damaana cadayn karin waa daciif tastaaku awala nahaar walaa tastaaku aakhira waa daciif waxaa kale ku sababeeyeen oo ay yidhaahdeen qofka sooman isbeddelka afkiisa ku imanaya wixii duhurka wakhtigiisa ka horeeya cuntadii uu cunay buu ka dhashay duhur marka la gaadhiyo wixii ka dambeeya isbeddelka afkiisa ku samaysmaya wuxuu ka dhashay waxa weeyaan khaluufkii caloosha maran bukhuura ka soo baxaya oo ah wax la ammaanay lakhaluufu fami saa'imi atibu cinda allahi min riixi lmisk marka haddii hadduu cadaydo wuxuu iska suulinaya waxaa wanaagsan ee la ammaanay buu iska suulinaya taana waa laga jawaabo waxaa la yidhi isbeddelkaasi wuxuu ka dhalanayaa caloosha maran marka hadduu qofku cadaydo afkiisa markiiba waa ku samaysmaya khaluufkaasi oo cadayshadu meesha ay ka saaraysa maaha ta kale khaluufka ha la ammaanee dee ha suulinina lama odhan qofka tusaale ahaan muslimkaa ee dhaawacma dee dhiigga ilaahay daraaddii looga daadiyo waa la ammaanay lakiin dee lama odhan ha iska maydhina dhiigga ha kugu yaallo tanna waa sidii oo kale walihaada imaamu nawowi raxima allahu tacala wuxuu doortay xagga daliil ahaan cadayashada inaan waktinaba la karhin ikhtaara wuxuu doortay annawiyu cadama karaahati karaaha la-aanteed mutlaqan iyadoo waqtiyada aan la kala qaadqaadin qof soomaniya qof kale qabla zawaal iyo bacda zawaal mar walba waa la cadayn kara waana sida adilla u tusinayso nebigu markuu yihi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaki cinda kulli salaa dee muu odhan qofka soomani duhur wixii ka dambeeya yuu cadaynin waayo wuxuu sheegay in la cadaydaa wakti walba inay sunno tahay laakiin saddex meelood sunnanimadu inay sii adkaanayso meelaha cadayashada sunnanimadeedu ay adag tahay saddex waad ka badan yihin sida shaarixuba uu sheegay markaa markuu leeyahy abu shujaac wa huwa fii halaathati mawaadica ashaddu istixbaabin wuxuu u jeedaa wa huwa fii bacdi almawaadica ashaddu istixbaaban meelaha qaarkood ayaa sunnanimada cadayashadu ay sii adkaata ay sii xoogeysataa wlmadkuuru minha hunaa haa hunaa halaathatu meelaha cadayashada sunanimadeedu ay sii xoogeysanayso intaa halkan lagu sheegay waa saddex ile isaguba waa yaqaanaa meelo kale inay jiraan saasuu u jeedaa saddexdii wuxu uhi waa markuu afku isbedelo isbedelkaasina uu ka dhashay aamus qofku hadduu muddo aamusnaado afkiisa isbedel baa ku samaysa ama ka dhashay waqiila tarkul aklina waa la yidhi wuxuu doonayabaa ka dhashay isbedel markuu afka ku yimaado wagayriiba waa kaa yidhi ama waxaan aamus ahayn ka dhashay sida inuu wax ur qarmuula uu cunay oo kale basal iyo toon iyo kuraaf iyo kuwa lamidkaa fijil geedka la dhaayo marka inuu cadaydo sunnimada waa sii adkaanaysa xaaladda labaad waa markuu hurdo ka kaco kaana nabiyu calayhi salatu wasalaam idaa qaama min annowm yashuu sufaau bisiwaak xadiidka bukhaariya muslim oo wariyaan can xudayfa markuu hurdada ka kaco habeenkii waxa u horeeya u qabtaa rasuulku calayhi salatu wasalaam wuxuu ahaa inuu cadaydo xaaladda saddexaadna waa markuu salaada qofku u kacayo faral iyo sunnatay doonaysaba ha noqoto rasuulkaa yihi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak cinda kulli salaa wuxuu ihi shaarixu meelo kaloo saddexdaan ahayna sunanimadiisu waa sii adkaata laakiin maadaama kitaabku uu kooban yahay saddexdaasunbuu sheegay musanifku meelaha waxaa ka mida markuu doonaya qofku qur-aan inuu akhriyo waxaa ka mid a markay hilkihiisu xasuus yeeshaan wa yusanu waxaa la sunneeyey uhi an yanwiya inuu niyoodo bisiwaaki cadayashada inuu niyoodo asunnata ay alcamala bisunna sunna ku camalfalkeeda inuu niyoodo dee si uu ajar uga helo ilaa ajarka helistiisu waxay ku xidhantahay niye inama inama alacmaalu binniyaat wa inama likuli imri'in maa nawa ile gaal iyo muslimba waa cadayan karaan wa an yastaakabaa sunno ah inuu cadaydo biyamiini midigtiisa inuu ku cadaydo wa yabdaa inuu bilaabobaa sunnaa biljaanibi laymani dhinaca midig inuu ku bilaabo ee min famihi afkiisa ka mida wa an yumirahu ayaa sunno ah inuu cadaygii mariyo calaa saqfi xalqihi saqafka cunihiisa manaa dhanxalaga imraaran marin latiifan khafiifa oo aanu ku dhaawacahayn wa calaa karaasihi adraasihi gowsihiisa dushooda inuu mariyo ayaa sunno ah sunnayaashii cadayguu sheegay horta waa inuu waa inuu niyoodo cadayashada oo sunna uu niyoodo si uu ajar uga helo niyo gooniya wuxuu u baahan yahay haddaanu cibaado ku dhex jirin hadduu cibaado ku dhex jiro niyadii cibaadadaasaa ku filan haddii tusaalaan weysada uu dhex geliyo oo weysadii buu niyooday wuu faraxashay kadib uu cadaysho bilaabay niyo gaara cadayshaada uma baahna waayo cibaadadaas weysada ayuu ku dhex jiraa ama salaadii markuu xidhay buu cadaysho bilaabay isagoo salaaddii ku jiraba uma baahna niyo gooniya niyada salaada ku filan waxaa kaloo sunnaa buu hi inuu gacanta midig ku caydo ku cadaydo gacanta midig waxyaabaha wanaagsan baa lagu sameeya cadayashaduna waa wax wanaagsan midigtuna dee wixii xumaayo afka laga jaraya baashiri maysa halkan dee qofku cadaygunba xagga dambe hayaa dee gacantiisi ula tegi maayo afka oo waa sababta markaa halkan loo baneeyey inuu gacanta midig ku cadaydo ama loo suneeyey istinjaagana loo diiday inuu midigta ku istinjoodo hadduu midigta ku istinjoodo lacag gacantiibaa la maamuusay baa najaasadii baashiraysa laakiin halkan markuu midigta ku cadaynayo gacantii dee gaari mayso wixii afka laga jarayay taasay ku kala duwan yihin waxaa kaloo sunnaa buu ihi inuu afka dhinaciisa midig uu ku bilaabo xaggaa midig uu ka bilaabo ilaa kala barhka markaa uu gaadhsiiyo kadibna xaggaa bidix oo halkii uu soo gaadhsiiyo saasaa sunnaa waxaa kaloo sunnaa buu yidhi markuu cadayo dee gawsaha iyo ilkaha iyo markuu cadayo inuu dhanxalagiisa iyo dalqada xaggeedaa sare iyo inuu cadayo laakiin waa inaan waa meel jilicsane aanu dhaawicin iyaga gawsaha ballad iyo gudub labadaba waa loo cadayi karaa laakiin ilkaha kale qaabkaa gudubkaasaa loo cadeeya oo sidaa haddii loo cadeeyo ciridka ayuu cadayg waxyeelayaa bay dhahaan fuqahadu waa makruuh faslun fii furuud alwuduu weysadu waxay ka mid ahayd maqaasida tahaarada ayay ka mid ahayd waana awalu maqsad min maqaasid tahaara oo halkan uu ku sheego waxyaabay tahaarada loola qastinayay furuud alwuduu ay wa sunanuhu buu u jeedaa dee sunayaashan wa fasalkan uu ku sheegi doonaa furuudda maxaa looga jeedaa haddaad kitaabkan furuud ku aragtiiyo kutubta kale shaaficiyadaba alfuruud waa alarkaan ayaa looga jeedaa wa huwa buu yidhi wuduugu bidami lwaawi wowda marka la godo ee wuduu la ydhaahdo fi lashhari sida caanka ah ismun waa magac lilficli ficilka u sugnaado weysaysadkiia alwuduu haddii la dha maa weysaysadkii weeye ficilkii qofku uu sameynay markuu xubnaha maydhayo saasaa ashhara wa huwa ficilku almuraadu waa ka loo jeedo hunaa halkan marka laleeya furuud lwuduu ficilka weysaysiga la ydhaahdo arkaantiisa weeye wixii lagu weysaysanaya arkaantiisa looma jeedo bifatxi lwaaw wowda haddii la kordhigo ladhaahdo alwaduu ismun waa magaco limaa shaygii u sugnaaday tawado la weysaysanayey bihi isaga lagu weysaysanaya wixii weysaysi loo diyaarsaday sida biyihii ku jiray tusaale ahaan kildhiga ama ibriiqa ama qasabada dee weysaysiga loogu talagalay laakiin biyaha badda ama webiga waduu la odhan maayo iyaga dee qofku hadduu doonaha kuma weysaystee wax weyse loo diyaariyey iyagu maaha wadu waxaa looga jeedaa waxa weeyaan wixii in lagu weysaysto loo diyaarsaday baa looga jeeda wayashtamilu wuxuu koobsanaya alawalu ka hore alwuduu weysaysiga calaa furuudin buu koobsanayaa arkaan iyo wa sunanin sunayaal marka halka wuxuu sheegay alwuduu luqa ahaan min alwadaaa buu ka yimi oo annadaafa wuxuu sheegay markaa laba siyaaboodba in loogu dhawaaqi karo in wowda la godo wowda haddii la godo sida asharkaa waa weysaysiga laftiisa oo ficilka qofku uu sameynayay waana ka halkan loo jeedaa buuri wowda haddii la kor dhigana wixii loo diyaarsaday in lagu weysaysto ayaa loo jeedaa buuri waxaa kaloo la yidhi waa isku mid haddii la godo labadaba waa loo isticmaalaa haddii la kordhiga labadaba waa loo isticmaalaa cagsigana waa la yidhi haddii la godo waxaa loo jeedaa wixii lagu weysaysanaya haddii la kordhigana weysaysiga laakiin sidan su isaguba sheegay waa sida asharkaa weye waayo alwuduu oo weysaysiga wuxuu koobsanayaa buu ihi arkaan iyo iyo sunnayaal wadakara wuxuu sheegay almusanifu waa abushujaacahi alfuruuda buu sheegay arkaantii fii qowlihi buu ku sheegay uu yidhi wa furuudulwuduu'i weysaysiga arkaantiisu sittatun lix weeye qaarkood mid toddobaad bay ku daraan oo a biyo wax daahira waxna daahirinaya laakiin biyuhu sida saxda a shuruudday ka mid yihiin ee waa wax weysaysiga ka baxsan oo arkaanta lagu tirin maayo wuxuu yidhi sittatu ashyaa shayaal oo lixa weeye axaduhaa shayaasha weysaysigu uu ka kooban yahay midkood anniyatu niyeysigii weeye niyadu luq ahaan waa mutlaqu lqasd wa xaqiiqatuhaa niyada xaqiiqadeedu sharcan ee fi sharci xaqiiqada ay sharciga dhexdiisa ku leedahay waa qasdu shay waa shaygii in loo qastiyo mukhtarinan qasdigaasi xaalo uye mid la xidhiidhsan bificlihi shaygaas samayntiisa shayga haddaad u qastido u qastintaa iyo samayntii aad samaynaysa inaa isku xidhiidhsanaado waxba aanay udhaxayn taasaa niyo la yidhaha buuri fain taraakhaa canhu fain taraakhaa haddii uu dub dhaco ay alficlu ficilku canhu qasdigii hadduu kadib dhaco sumiya waxaa lagu magacaaba casman go-aan baa lagu magacaaba wa takuunu niyatu waayo halka wuxuu kaga warramay waysadu inay leedahay lix rukun rukunka koowaad waa maxay waa niyeysiga weyi dee meydh meydh meydhmeydhashadii cibaadada caadada ahayd iyo tii cibaadada ahayd ayay kala saaraysa innama alacmaalu binniyaat niyada xaqiiqadeedu haddaba waa maxay ama weysaa la niy weysaa la niyeysanaya ama wax kalea la niyeysanayay waa shaygii inaad u qastido qasdigaasi oo la xidhiidhsan shayga samayntiisa manaa waxba uma dhexeeyaan markaad go-aansatay inaad samayso iyo samayntiisa bilaabisteedii waxba uma dhexeeyaan markaasaa niyo la yidhaha buuri bimacnaa niyada ikhtiraan baa shardi u ah ikhtiraan lqasdi bilficil qasdiga iyo samayntu waa inay isku xidhiidhsanaadaan haddaba haddii qasdigii iyo samayntii ay kala dib dhacaan shaygii inaad samaysaa baad u qastiday yacnaa waad doonto waad go-aansatay laakiin samay samayntiisii iyo bilaabistiisii baa ka ka dib dhacday oo wakti baa u dhexeeya doonistaadii iyo bilaabistii ficilka taa qas lama yidhaha niye buu yihi maxaa la idhahdaa casmi baa la idhaha buuhi waa yahay taasi waa xaqiiqadii niyada halkana wuxuu kaga hadlayaa goormaa niyada lala imanaya isoo inoomuu sheegin niyada in ikhtiraan loo shardiyo doonista iyo ficilkii la doonay samayntiisu inay isku xidhnaadaan oo aanay waxba u dhaxayn soo inay sharditay muu sheegin xaqiiqadii niyaduba ay taa tahay tii unbuu sii faahfaahiyo wuxu uhi watakunu niyatu niyeysigu wuxuu dhacayaa cinda ghasli awali juz'in qaybta u horaysa meedhisteeda qaybta u horayso min alwajhi wejiga ka mida ey muqtarinatan xaalo ay tahay niyadu mid la xidhiidhsan bidalika aljuzi ay bighasli dalika aljuzi qaybta u horaysa wejiga ka mida la meydhiyo meedhisteeda laa bijamiicihi wejiga oo dhan meydhistiisa in la xidhiidhsanaataa shardi maaha walaa bimaa shaygii in la xidhiidhsanaataana shardi maaha qabla wejiga ka horeeya farxalashadii iyo luqluqashadii iyo sandaarsigii iyo kuwaas walaa bimaa shaygii in la xidhiidhsanaataana shardi maaha bacdahu wejiga ka dambeeya marka maadaama la yidhi waa in doonistii iyo ficilku ay isku xidhiidhsanaadaan weysadu dee waxay leedahay arkaan iyo sunnayaal sunnayaasha haddii bilaa niye lagu sameeyo weysadu waxba noqon mayso laakiin ajarkii unbuu qofku waaya laakiin arkaantii weysada faralladiia haddii bilaa niye qofku uu ku sameeyo dee ma ansaxayso arkaanta weysada markaa maxaa horeeya ghaslulweji wejiga meedhistiisa markaa doonistii qofku uu doonay inuu weysaysto iyo wejiga meedhistiisa inta u horeysa wejiga halkan xagga saraa ka bilaabo hoostaa ka bilaabo dhinacan ama meeshu doonaya ka bilaabo meedhista wejiga u horeysa iyo niyeysigu waa inay isku xidhiidhsanaadaan bimacnaa wakti waa inaanu dhaxin shaaficiyadu say qabaan madaahib kaloo khilaafsan waa jiraan laakiin miyay shardi tahay in niyadii ay qofka qalbigiisa xaadir ku ahaato u xusuusay ilaa wejiga uu wada maydhayo maya wejiga meedhistiisa u horeysa iyo niyeysigii doonistii waa inay kulmaan oo doonistu markaa qeybta u horeysa la maydhayo wejiga ka mid a waa inay doonistaasi xaadirta qofku xusuusay intaa u horeysa markuu maydho haddii niyadii qalbigiisa uu ka jeesto waxba yeeli mayso walihaada buu ihi laa bijamiicih walaa bimaa qablahuna shardi maaha in lala xidhiidhiyo oo haddii waxa weeyaan uu iska faraxasho iska luqluqdo uu iska sandaarsado isagoon weysaba niyoon ama aan niyadii aanu la xidhiidhin ficilada noocaasa oo niyadiiyo ficilada wakti uu udhaxeeyo waxba yeeli maysa taasu marka horeba sunnayaal baano haddii laga tagaba weysada waxba umay noqonayn walaa bimaa bacdahu ka ka dambeeya in lala xidhiidhiyaana kuma filla oo haddii wejiga meydhistiisa aanu niyeysigii la xidhiidhin ee gacmaha meydhistooda uu la xidhiidhiyo dee kuma filla taas waayo dee gacmaha meydhistooduma iyadoo ansaxaysaba ilaa wejiga meydhistiisu ay ay soo ansaxdo ilaa tartiibta arkaanta ka mid a saynu arki doonnee ayib markaa qofku hadduu doonayo sunnayaashan wejiga ka horeeya ajarkooda inuu helo intaanuu faraxalan faraxalashada markuu bilaabayo ayuu weyse niyoonaya deetana ajarkii faraxalashada luqluqashada iyo sandaarsigu saas ugu xaasilaya halkaa marka la taagay marka waa laba midkood ama waa saddex midkood in maydhistii wejiga ay wax ka raacaan kuwaa hore tusaalahaan markuu luqluqanay ama uu sandaarsanayey wejigii qeyb ka mida buu maydhay khalaas niyo labaad wejigii uma baahna ile meydhistiisii waxay la xidhiidhay niyadii hore xaaladda labaad wax wejigii ka mid a xubnaha hore lamu maydhin laakiin niyadiibaa xaadir ahayd weysada niyeystay ilaa qaybta wejiga u horeysa uu meydhiyaba xaadir ahayd niyadii buu soo jiitay ilaa wejiga soo gaadhay waa ku filantay niyo labaad uma baahna labadaa hore haddaanu midkoodna jirin niyo labaad waa inuu la yimaado wejiga meedhistiisa markuu bilaabayo waaye wuxuu yidhi muxuu haddaba niyoonayaa soo lama odhan niya ka mid a arkaanta weysada qofku markuu weysaysanaya muxuu niyoonaya ee qalbiga uu ku qabanaya tii waalan kaga hadla wuxuu yihi fayanwi wuxuu niyoonayaa almutawadiu qofka doonaya inuu weysaysto cinda gasli maa shaygii meedhistiisa agtiisa dukira la sheegay oo a wejiga meedhistiisa u horeysa rafca xadain buu niyoonayaa wayse jab iska iska koryeelistii xadakaasoo min axdaaihi ka mida tusaale ahaan haddii axdaai ay ku kulmeen ninkan qofkani wuu kaajay wuu saxarooday neef baa ka timi wuu seexday xubintiisuu taabtay ruux dumara buu taabtay wixiiba way ku kulmeen soo ma mid ka mida kuwaa rafcintiisa hadduu niyoodo waa ku filanta inuu dhammaantood mid mid u niyoodaa shardi maaha rafca xadai bowl buu niyooday intii kale waa kaga filanta niyadaas niyada kooad waa taa ama kayfiyadda koowaad waa taas aw yanwi ama wuxuu niyoonayaa istibaaxata muftaqirin ilaa wuduui weyse mid u baahan xalaashigii maydhistan xubnahan umeydhi wuxuu u niyoonayaa wuxuu weyse u baahan sida salaadii iyo kuwa la midkaa inuu ku xalaashado aw yanwi waa kayfiyadda istixaad ama wuxuu niyoonayaa fardal wuduu weyse faralkeed ayuu niyoonayaa ama weyse farala ama waajiba ama faralkii weysada gudashadiisa inta badan waa niyada dadkeenu ay la yimaadaan marka weysere maxay niyoodaan dee weysadii faralkaadi waa haddii weysada weyse farala tahay awil wuduuca ama weysaysi buu niyoonayaa faqad oo keliya ama weyse gudashadeed ama weysaysi un awi tahaarata buu niyoonayaa isdaahirin ay tatahura can ilxadadi xadadkii uu iska daahiriyo hadduu tahaaro qura niyoodo weyse u noqon mayso ahaaradu isnadiifintana da way noqotaa soo ma isnadiifin buu uga jeedaa mise tahaaradii sharciga ahayd buu uga jeedaa baa la garanay marka ahaara can ilxadath waa inuu niyoodo inay taa ku qeydnaato fain lam yaqul haddaanu odhan can ilxadai waxaa niyooday inaan xadad iska daahiriya haddaanu odhan lam yasixa wuduugiisu ansixi maayo sababtana waynu sheegay waidaa nawaa hadduu niyoodo maa yuctabaru taa waynu iman doonaaye niyadii kayfiyada loola imanayo halkan kaga hadlay waana iska fara badanta kayfiyada koobaad waa inuu rafcu xada niyoodo haddii xataa axdaadtii ay ku kulmaan mid kamida rafcinta waa inuu niyoodo kuwa kalena way raacayaan meesha kusoo hadhi maayaan kayfiyada labaad waa inuu niyoodo wax weyse u baahan xalaashigii sa salaadii oo kale kayfiyada saddexaad waa inuu faral weyso ama weyse faral ama weyse waajiba inuu gudanayo waa inuu niyoodo kayfiyada afraad wuxu uhi waa inuu niyoodo weysaysi waayo weysadu weysaysigu waxaan cibaado ahayn ma noqdo ta shanaad waa inuu niyoodo inuu xadath iska daahiriyo kuwo kalena waa jiraan waa yahay wuxuu uhi waidaa nawaa hadduu niyoodo maa yuctabaru wax la ictibaarinayo wax kasoo qaad loo yeelayo min hadi niyaat niyaadkaa ka mida qaababkaa la sheegay buu u niyooday weysadii wa sharaka maca uu la wadaajiyo niyata tanadufin isnadiifin niyeysigeed aw tabarudin ama isqabooji saxa wuduu weysadiis way ansaxaysa oo wuxuu maydhistan xubnahan maydhiyuu laba u wada niyooday weysaysi iyo isqaboojin ama isnadiifin la odhan maayo mar haddaad niyadii weysaysiga wax kale ku dartay weysadaad ansixi mayso tashriik fi niya buu sameeyey waa masalo dee qawaacidka lagaga hadlo hadal badan u baahan taas laakiin masaladeennani waxaa ku koobnaanaynaay way ansaxaysaa weysadiisu buui waayo hadduu qofku weysaysto isagoon isqaboojin iyo isnadiifintoona aan niyoon isqaboojintii iyo isnadiifintii miyaana iska xaasilayn iyagu niye uma baahnaba dee bilaa niya iska xaasilayaan wathaani rukunka labaada ka mida arkaanta weysadu ghaslu jamiici lwajhi wejiga oo dhan maydhistiisa weeye ghasli marka la leeyahay in uu wax maydhis laydhaa sameeyo ficil isagu uu leeyahay inuu sameeyo shardima inkisaal xataa hadduu iska maydhmo oo roob daayabuu isu dhigay wejigiisa u dhigay weysaysina wuu u niyooday gacanba ma marinba wejiga meedhistiisa way u xaasilaysa haddana labada wuxuu u dhigay haddana labada gacmood isagoo weysadii niyeysan oo u xaasilaysa haddana madaxiisiibuu u dhigoo roobka wada qooyey haddana lugtaa midig buu u taagay taa bidix buu u taagay inkisaal baa dhacay isagu muu maydhin laakiin way maydhan sooma iyadoo niyana la socoto marka meel kastoo ghusli uu ku sheego inkisaal baa looga jeeda almihim xubintaasi waa inay maydhanta uun isagu ha maydha ama wax kale ha maydhaane iyadoo niyadii lasoo sheegay in ay jirto saasuu ujeeda waayahay waxaduhu buu ihi wejiga xadkiisu tuulan xagga dherarka maa bayna manaabiti shacri ra'si madaxa timihiisu meelaha ay ka soo baxaan haaliban sida badan iyo wa aakhiri laxyeyn labada lafgarood aakhirkooda inta udhaxaysa wey manaa halka asal ahaan ma sida haalibka dadku dadka timahooda ay kasoo baxaan timaha madaxu ilaa labada daana hoose halkaa ay isugu yimaadaan intaasaa weji la ydhahdaa wahumaa buu ihi aakhiru laxyeynku alcadmaani waa labada lafood alladaani labadaasoo yambutu ay kasoo baxaan calayhimaa dushooda alasnaanu ilkaha sufla ee hoose labadaa daana hoose wey yajtamicu waa kulmaan muqadamuhumaa xaggooda hore fi diqni bay ku kulmaan lafgareedda laftaasi xagga hore marka laga laftaasay isugu yimaadaan wa muaakharuhumaa xaggooda dambana fi ludun ay fi luduneyn alkaa labada dhegood bay isugu yimaadaan waxaduu wejiga xadkiisu cardan xagga ballarhka sidan maa beyna aludune waa inta labada dhigood udhexaysa marka wuxuu uhi wejigu xagga dherarka oo halkaa timuusa qaalibka ay ka soo baxaan ilaa labadaa lafood ee ilkaa hoose ay ku yaalaan halkaa ay isugu yimaadaan xagga ballarhkana waa labada dhegood inta udhexaysa marka markuu leeyahy maa beyna manaabiti shaxri ra'si haaliban wuxuu uga jeedaa hadduu qof tusaale ahaan bidaar yeesho dee timihiisu madaxa bartankiisa ay ku joogaan la odhan maayo wejigiibaa durka ilaa halkaas inaad maydhaabaa shardiga la odhan maayo sida haalibkaa halka timihu ay ku joogaan hadda ha ku soo joogaan ama yaani ku jooginbe wixii ka soo rogan baa wejiga wixii ka dambeeyaana waa madax waxaa kaloo iyadana la mid ah haddii qofka timihiisu ay soo degaan oo halkan salaantiisa ay ku soo degaan la odhan maayo madaxiibaa soo durko qofka wejigiibaa yaraaday oo halkan sanka dushiisa ka bilaabmay la odhan maayo waxaa la eegayaa sida haalibkaa dadka timahoodu halka ay ka baxaan timaha madaxu wixii ka sokeeya waa weji wixii ka sheeyana waa madax weeye waidaa kaana halkan wuxuu kaga hadlayaa wejiga haddii aanay waxba ku oolin dee in la wada maydho waa waajib ilahay baa hi faqsiluu wujuhakum laakiin ka waran haddii wejigii ay tima ku dul yaalaan timaha ayaa axkaamta yeelanaya baa la kaga hadlaya waidaa kaana cala lwajhi buuhi wejiga hadday ku dul yaalaan shacrun timo timahaasoo khafiifun timo fududa timo yar aw kafiifun ama timo badana wajaba waxaa waajiba iisaalulmaa biyi wejiga lagu meedhiye in la gaadhsiiye ilayhi ay ilaa baatinihi timaha guntooda waa jirhkii ka hooseeyey macal basharati iyadoo diirkii lala maydhayo allatii basharaasoo taxtahu timaha ka hooseysa waamaa lixyatu rajuli ninkii garhkiisa miyaa lixyadii alkafiifatu ay ahayd mid badan timo badan bian lam yara badnaanteeda suuradeedu waxa weeya inaan la arag inaanu aragne almukhaaibu qofka qofka la hadlaya ama almukhaaabu qofka lala hadlaya basharatahaa diirkii ka hooseeyey waa inaanu arag min khilaaliha iyada aanu ka dhex arag yfi taa waxaa ku filan aslu aahiriha dusheeda inuu ka maydho bikhilaafi khafiifati waxaa ka duwan garhkii ninka khafiifka ahaa wahiya khafiifadu maa yara waata u arkaya almukhaaibu qofka qofka la hadlaya almukhaaibun waad odhan kartaa qofka lala hadlaya basharataha diirka ka hooseeya u arkaya fayajibu waxaa waajiba hadday khafiif tahay iisaalu lma biyihii in la gaadhsiiya libasharatiha diirka ka hooseeya wa bikhilaafi lixyati imra'ati wakhunha lebeeb iyo ruux dumara garhkood baa taa khilaafsan fa yajibu waxaa waajiba iisaalu lma biyihii in la gaadhsiiyo libasharatihimaa diirka ka hooseeya garhkooda walow kahufa garhkoodu haba noqdo mid tima badane halkan wuxuu kaga hadlayaa timaha ku yaala wejiga wuxuu leeyahy timaha wejiga ku yaala ha noqdaan kuwo badan ama ha noqdaan kuwo khafiifa waxaa waajiba in guntooda biyaha la gaadhsiiyo oo ilaa diirka ka hooseeya la maydho ayaa waajiba timaha wejiga ku yaal oo dhan xiribaha sunayaasha shaarubaha garhka waxoo dhan isu wada gee markaa muxuu ka soo reebay intaa garhka ninka oo garhka ninku laba midkood buu noqonayaa garh tima badan waa garhka diirka ka hooseeya qofka uu isagu la hadlaya ama isaga la hadlayaa aanu arkahayn waa kafiifkaas iyo garh tima yaroo waa garhka dee qofkan hortaagani diirkii ka hooseeye uu arkayo wuxuu ihi garhka ninku hadduu tima badan yahay dushuun in laga maydhaabaa ku filan oo guntiisa in biyaha la gaadhsiiyaa faral maaha oo maxaa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam uu garh weynaa sida xaadiida ku cad haddana hal sacab oo biyo ah ayuu wejigiisa ku maydhay hal sacab oo biyo weji lagu maydhayna waynu ognay garh weyn guntii inaanu biyo gaadhsiinhayn markaa macnaheedu waa maxay dushuunbuu rasuulku calayhi salatu wasalaam garhkiisa ka maydhay garhkiisii weynaa bukhaari baa saxiisa ku wariyay garhka ninku hadduu yahay mid khafiifa oo qofkan hortaagani uu arkayo diirka ka hooseeya isaga waxaa waajiba in biyaha la gaadhsiiyo garhkaa guntiisa oo diirka ka hooseeya la maydho oo meesha bannaan buu garhka khafiifka ahi la xukumiyey waayo waxa yimi haddii gabadhii uu garh ka soo baxo ama mid khunfa ah oo labeebo lab iyo dhadignimo midna weli aan ku caddaan kuwaana garhkoodu ha weynaado ama ha yaraadee garhka ninka la mid maaha oo dusha iyo hoostaba in laga maydho ayaa waajiba oo sababtu waa maxay de waa naadir ruux dumari garh ay yeerato soo maa in inta badan aan la arag qof labeeba in la arkaana iyadaaba naadiraba intaan garhkiisaba la gaadhin ta kale gabadha haddii garh ka soo baxo waxaa sunnaa bay yidhaahdeen inay iska suuliso iska xiirta dee si aanay raggii ugu ekaan marka kuwa garhkoodu garh la-aan buu la mid yahay guriga hoosba waa inay ka maydhaan walaabudda waxaa lagama maarmaana maca qasli weji wejiga maydhistiisa maceeda min qasli juzin qayb in la maydho oo min ara'si madaxa ka mid a iyo waraqabati qayb qoorta ka mida iyo wamaa taxtadiqni lafgareedda hala ka hoosaysa wax ka mida in la maydho ilaahay weji uun maydha buu yidhi muxuu u leeyahay wejiga marka la maydhayo qeyb madaxa ka mida in lala maydho waa laga maarmaan iyo qeyb qoorta ka mida iyo qeyb lafgarheedaadan ka hooseysa ka mida waxa weeyaan wejiga meedhistiisii baan dhammaystirmahayn ilaa kuwaa lala maydho oo xuduud baa jirta wejigana aan ka mid ahayn madaxana aan ka mid ahayn oo madaxa wejiga kala socda maya marka haddaad doonto wejiga inaad wada maydho laabudda waa inaad madaxii gasho haddaad doonto wejiga inaad wada maydho laabudda waa inaad qoortii wax ka mida gasho haddaad rabto wejiga inaad wada maydho ila lafgareedani wejigii bay ka mid tahay halkan ka hooseysana meedhistaadu inay gaadha waa laga maarmaan oo maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun wixii waajibay waxa la-aantii aanu dhammaystirmahayni waa waajib qaacidaasi hoos tegeysaa wallahu aclam waxka bilahi towfiiq sal allah calaa nabiyina